dalka cumaan waxaan soo gaadhay laba iyo labaatankii bisha waxaana usoo gaadhay martiqaad jaamacad lagu qabtay nalaga soo diray shir lagu qabanayo oo ku saabsan amaba ay kasoo qeybgelayaan guddoomiyaasha maxkamadaha sare ee jaamacada duwal carabiya oo uu soo qaban qaadiyey marka sababo xarun cilmi baarista shuruucda iyo garsoorka oo ku yaala dalka lebnaan magaalada madaxda bayruud oo ah farac ka mid ah laamaha jaamacadda duwal carabiya marka shirkaasaan u tegnay oo nalagu marti qaaday soomaaliya maadaama ay tahay xubin ka mida xubnaha amaba ururka jaamacadda dowladaha carabta waan gartay waxyaabaha ugu waaweynee lagaga hadla dhowr arrimood baa lagaga hadlay oo dhab ahaan dhab dhab dhab ahaan ah arrimo xagna ka ah arrimo garsoor ka ah oo garsoorka dunida maanta meelu joogaababa uu isweydiinayo oo mashaakil soo wajahay oo xalal xal iyo loogu talo lagaga gudbo looga loo raadinayo waxaa kamid ahaa kala soo qaad waxa loo yaqaano dib u dhaca go-aanada amaba dacwadaha amaba habsami socodka howlaha garsoorka arrimahaas waxay ahayd arrimahaas dhabarta u ah shirka waan gartay kasoo koobo arrimaha waxaa jirtay qabanqaabo ku saabsanayd ba hadda in in la samayn karo amaba la gudbin karo mashruuc mucaahado oo ku saabsan waxa loo yaqaano mufalisnimada amaba islaska mutankarabsiga qofkii oo cayroobay taajirka ahaa marka arrintaas oo talooyinka laga gudbiyey oo waxaa dalsa waxaa inta badan lasoo jeediyey oo aan ka madayn dadkii soo jeediyey in arrimahaas sharci dejinta iyo curinta shuruucdu aanay ahayn arrimo hoos yimaada maxkamadaha sare laakiin ay hay-ado kale leeyihiin laakiin ay quman tahay hay-adaha kale in loo gudbiyaa oo ay arrimaha howlaha kale hay-adaha kale ka hadlaan waan gartay n ma kulankunbaa ka qayb gasheen mise waxaa jira madaxdan kale iyo guddoomiyayaasha kale kasoo qayb galay inaas aragteen maya batanbahyagu mahayno keli inaanu shirka nimaadno oo aan mawaadicdaas ama waxna ka onaga waxna ka ogaano waxna ku darsano mahayno keli laakiin waxay ahayd in xidhiidga garsoorka soomaalida la dallaariyo oo la helo inuu xidhiidga leeyahay garsoorada kale ee duwal carabiya waxaan u gaadhno waxaan la kulannay guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda qatar guddoomiyaha maxkamadda sare jamhuuriyadda suudaan guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka shirka martigelinaya ee cumaan guddoomiyaha maxkamadda sare ee kuwait waxaan la kulanay tanzania mauritania dhammaantood mana waxaan lakula hadlayna mawaadiicdaas iyo sidii laisu garabsan lahaa adba garsoorka kale waxa uu khibrad ahaan ku dheeryahay uu u gudbin lahaa waxaan rajaynaynaa in aanu sameyno heshiisyo laba darafa ama laba laba dhinaca oo soomaaliya iyo dowladahaas midba mid aanu ula geli lahayn sidii kor loogu qaadi lahaa garsoorka soomaalida tayadiisa iyo tiradiisa
dhinaca soomaaliya haddaynu usoo noqonno xilligan waxay ku jirtaa xilli kala guura doorashooyin baa lagu jiraa idinka garsoorku door noocaabaa ku leedihiin doorashooyinka ka socda soomaaliya waxaa doorashooyin gelaya oo ay amaba la dhisayaa golayaashii sacbijinta iyo maxdi fulinta labadaba madaxdooyi amaba hogaankoodii sare waana wa hay-adood oo muhiima way dalku marka labada hay-adood laga reebo hay-adda saddexaadna waa hay-adda garsoorka hay-adda garsoorka kaalinta ay ku leedahay waxa weeyan waa kaalin aan ka baxsanayn dabeecaddeeda garsoornimo oo ah in wixii haddiiba ay soo baxdo oo ay timaado dacwado ku saabsan arrimahaas in ay ka garnoqdo marka ay iska soo dhammaadaan amaba ay kasoo gudbaan dhammaan jaragtirooyinka iyo hay-adaha loogu talagalay in ay marka hore hubiyaan amaba ay ka go-aan gaaraan wixii kama dambays noqda haddiiba ay dhacdo ay noqoto in garsoor laysla yimaado ayaa ayaa waxay tahay inuu garsoorku ka garnaqo waxaanu xiil kaa sameynay guddiga doorashooyinka dalban ee heer federaal oo aan qoraan qornay aan aan ku ogeysanayno in laga maarmaantay inay garsoorka uu helo hanaanka iyo hab waxa lagu maamulayo habka iyo hanaanka ay doorashada u socdaan si hadhow toole ay u noqoto waxa loo raaco amaba wixii lagu kala saari lahaa ee lagu xukumi lahaa marka dee kaalinta yar waa kaalinta caynkaasi ee garsoornimo laakiin wax ka baxsan maa waan gartay n tusaale ahaan door weyn waxa ku leh beesha caalamka oo kale hanaanka doorashooyinka soomaaliya oo aada dabada uga riixaysa idinka iyo beesha caalamka iyo dhinacyadan doorka ku leh inkastaad komishinka doorashooyinka ama guddida doorashooyinka dadbana aad carabowday xidhiidho ma ka samayseen marra oo ma ka wada hadasheen arrimahan warta hadday tahay dadka hay-adaha wadaniga ah dowladda iyo hadday tahay kuwa beesha caalamka waxaan uga mahad waxaan ku doosinaynaa mahadnaqaynaa kaalinta fiican iyo sida ay u wadaan xilkasnimada iyo waayetinimada le ay kaga xilsaarayaan ma aha bashoorku laakiin sida kula kas- kula kastame ismaaciilow gashoorka iyo siyaasaduhu waa kala cagan yihiin waxbaa iskuma darsadaan marka sabab anagu aan ugu dhexnana hayalka ma jirto waxaa anagu masaafo isku siman baan u jirnaa ama ay noo soo jiraan kuwa ku tartamaya marka anagu arrimaha siyaasadda gasoorkuna waa ka madax banaan yihiin iyaguna way ka madax banaan yihiin ma farageliyo isagana misuma farageliyaan mar waxaanu kaliya isugu nimaadna waxaa weeyaan waa hadiiba ay timaado arrin gar dhex jirta waxaan ka balan qaadayaa maadaama guddoomiye xamed sare in garsoorka soomaaliya u noqdo garsoor madax banaan oo u dhexdhexaada ummadda u dhexdhexaada ma noqon karo dhexdhexaad haddaan madax banaanayn madax madaxnaan ma heli karo haddaan u dhexdhexaad ahayn sidaa darteed waa madda asaasiya oo garsoorka soomaaliya uu ku taagan yahay kuwaan isnaan doonaa